بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ولا نرى الصيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ولا نرى ما أركينو السيف seefta arki mayno iyo inay seefta iyo dagaalku bannaan yahay lala diriro ama la dilo calaa axadin qof oo min ummati muxamadin sala allahu calayhi wasalama ka mid ilaa man wajaba cid uu waajibay maahane calayhi dushiisa assayfu sayfku waajiba maahane iyo in la dile ama lala dagaale ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta in lala dagaalamo ama la dilaahi asal asalkeedu waa maxay waa xaaraam asalkeedu waa xaaraam cid sharcigu ogolaado mooye dagaalka lala dagaalamo ama dilka la dile waxaad tiraa meeshaas ay laa nara alqatla waalqitaala ay laa nara alqatla waalqitaala walaa nara asayfa calaa axadin min ummati muxamedin alfasira ay laa nara alqatla waalqitaala calaa axadin min almuslimiina ila an yakuna minhu ila an yakuna minhu maa yubiixu dalika maa yubiixu dalika kaan yakuna murtadan kaan yakuna murtadan aw hayiban zaniyan aw qaatila nafsa macsuumata aw qaatila nafsa macsuumata lima fi saxiixayn min xadiidi bni mascuudi ana nabiya sala allahu alay waslama qaala laa yaxilu damu mri'in muslimi yashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu اllah ila bixdaa halaain althayib zani wاlnafsu bاnnafs wاltaariku lidiinih almufaariqu liljamacati xadiiskan waa la xifdisan yaha maleyna wakadalika aaa'ifatu albaaqiya wakadalika aطaa'ifatu albaaqiya alati amara allahu biqitaaliha fi qowlihi tacaala alati amara allahu biqitaaliha fi qowlihi tacaala wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain baqad ixdaahuma cala اlukhraa faqatiluu alati tabqi xata tafiya ila amri اllah alaaya wamin qitaaliha wamin qitaaliha ay qitaali daa'ifati اlbaqiya laga wadaa qitaalu الصaxaabati lilkhawaariji qitaalu الصaxaabati lilkhawaariji wakada aa'ifatu almaanica wakada aطaa'ifatu almaanica liلzakaa waqutaacu uruq waqutaacu uruq almuxaaribiin waaya aan gadalgu laabano marka ay laa nara alqatla walqitaala hadalkan waxaa laga wadaa laa nara alqatla walqitaala dagaal iyo la dagaalan iyo dil intaba ma arkayno haddaan ahlu sunna waljamacana dagaal iyo dil farqi ma u dhexeeya ama sooma dhexeeyo yaa xeel dheer labadooda yaa xeel dheer labadooda dagaal iyo dil yaa xeel dheer dagaal in la dirirey an laisdilin soo suurtagal maaha meeshaas laba qolaa iska hortimid waa lagu diriray waxna kuma dhiman soo ma dhici karaan dilkana ka waay dilku yaa xeeldheer marka labadooda laa xawla walaa quwata illa billah wax laga yaaba inaan waxba ku dhiman iyo kii xaqiiqada ay tahay in wax ku dhintaan yaa xeel dheer labadooda kan wax ku dhinteen magaciis marka kaasaa la yidhaha dagaal miyaa la yidhaha mase dilaa la yidhaha ha dagaal iyo dil yaa xeel dheer marka labadooda yaa xeel dheer dilka xeeldheer aha marka laa nara alqatla walqitaal labadaba arki mayno labadu ma banaana calaa axadin min almuslimiina in lagu sameeyo in lagu sameeyo ama dilka ama dagaalka ilaa an yakuna ilaa an yakuuna minhu maa yubiixu dalika muslimka in waxaas wax banaynaa ay ka yimaadaan mooyee in lala dagaalamo ama la dilo ka an yakuuna murtadan oo kale aw hayiban zaniyan aw qaatilan nafsan macsuumatan asago lima fi saxiixayn min xadiidi ibni mascuudin ana nabiya sal sala allahu alay slam qaala laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah qof muslima oo intaa qiraysa laa ilaha illa allah qiraysa dhiigeedu ma banaana iyo wa anii rasuulu llahi qiraysa ilaa biixdaa halaain inuu ku dhaca mooye ama biixdaa halaain qof saddex qofood qofkood ou noqdo maane athayibu zani iyo wannafsu binnafs iyo wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca wakadalika waxaa lamid saas oo kale aaa'ifatu albaaqiya oo dagaalkeedu bannaan yahay iyadana dagaalkeedu waa bannaan yahay aaifatu lbaaqiya daaifada baaqiyada ah oo madaxda muslimiinta amarkooda diiday oo ku xadgudubtay madaxda muslimiinta amarkooda diiday oo ama weerar ku ah ama dadkii madaxdu ay madaxda ka ahayeen weerar ku ah haddii la heshiisiiyena heshiiska diiday waa yahay alatii amara allahu biqitaaliha fi qowlihi tacaala wain daa'ifatani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma fain baqad ixdaahumaa cala اlأkhraa haddii labadooda mid ka midu tan kale ay ku xadgudubto faqaatiluu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illah midaas baaqiyada waa lala dagaalama ilaa goormay xataa tafiya ilaa amri illah ilaa amarka alla usoo laabo wa min qitaaliha waxaa ka mid ah yani qitaalka daaifada baaqiyada lala dagaalamo qitaalu saxaabati lilkhawaarij saxaabadu khawaarijta walaayeen sooma waa la dagaalameen khawaarijtu nuucay ahaayeen magaalo lala dirir ay ahaayeen mase maxay ahaayeen mase murtadiin iyo wax saasay ahaayeen may buqaadi ahayn buqaati buqaadi ahayn cali bn abi aalib markii la weydiiyey isagaa madax u ahaa saxaabadii la dagaalantee waxaa la yidhi akufaarun hum markii la yidhi wuxuu yidhi min alkufri faruu almunaafiquuna hum qaala almunaafiquuna laa yadkuruuna allaha ilaa qaliila wa haulaa yadkuruuna allaha kaiira markaasaa waxaa la yidhi man hum markaasaa wuxuu yidhi qowmun baqow calaynaa qowmun baqow calaynaa waayahay wa min qitaaliha qitaalu saxaabati lilkhawaarij wakada aaifatu sidoo kale waxa lala dagaalami karo waxaa ka mid ah aaifatu lmaanica lizaka zakada haddii dadku manciyaan see la yeelaa ma laga leexana waa laga qaadaa waana lagula dagaalamaa sakada sida saxaaba abubakar uu sameeyey xilligii nabigu dhintay alayh isalaatu wasalaam saxaabada inta kalena ay ku waafaqeen markii dambe saase wawataacu uruqna ayagana laftirkooda almuxaaribiin dadka wadooyi wadooyinka jira isbaaristayaasha ah ayagana maxaa la sameynaa hadii loogu tago meesha waa lagula dagaalamaa meesha waaya intaas wixii ka soo hara dagaal lala dagaalamo oo muslimiinta ka mid a dagaal lala dagaalamo iyo dil la dilaa xaaraam waay seef loo qaataa xaaraam waay seef loo qaataa waa xaaraam waayo maxaa caqiidada loogu daray arrintan waxaa caqiidada arrintan loogu daray in ahlu bidacu ay ku belaysan yihiin waxyaabaha ku saabsan muslimiinta in seefta loo qaato seefta laga aslo dhiig waa u macaan yahay ahlubidaca dhiigga muslimiintu waa u macaan yahay kamana waabtaan kamana xishoodaan ilahayna ugama cabsadaan ilaahayna uga cabsadaan yeeyihiin ahlubidacaasi asalka waa maxay waa alkhawaarij laakiin ma khawaarijta keliyaha sifadaas ku sifaysan kulli markii sifadan la fiiriyo kulli ahlubidac o dhan waa khawaarij kulli ahlubidac o dhan waa khawaarij goormaana la ogaadahe ma haddaa la ogaaday haddii hadda la fiiriyo waa saas dhammaan waxay isku waafaqsan yihin ahlubidcu waxaa ka jira waxyaabaha isku waafaqsan waxaa ka mid a oo bidacda ah alsayfu cala almuslimiin kulli kulli waa khawaarij in lala dagaalamo muslimiinta waa qaban kuwa ugu liita oo madax u raariciya oo yidhaahda ankii qof qof kama hadli karto oo jileec badan muujiya waxay rabaan ha ahaadeen nuucay rabaan ha ahaadeen waa khawaarij markii baabkan la fiirsho haddii dagaal la yimaado ilfahooday qaadayaan dagaalkii waxay ka gelayaan waaya faaida waxaa tiraa faaida kaana ayub asikhtiyaani yusami ahla lbidaca ahla albidaci khawaarija yusami ahla albidaci khawaarija ويقول إن الkhوارج اkتلفوا في الاسم إن الkhوارج اkتلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف واجتمعوا على السيف وقال أبو قلابة ما ابتدع رجل ما ابتدع رجل بدعة ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف إلا استحل asayfa waayahay kaana abu ayuub asikhtiyaani yusami ahla lbidaci khawaarija ahlulbidac oo dhan wuxuu dhihi jira khawaarij waay khawaarij khawaarij maxaa khawaarij loogu bixiyey waa inay ku kacayaan madaxda muslimiinta ay ku baxayaan soo maa ahlubidac oo dhan marka wuxuu dhihi jiray waa khawaarij ayuub raxmat ullah caleyh wuxuuna dhihi jiray ina alkhawaarija ikhtalafuu fi lismi magacay isku khilaafeen magacahaan waa isku khilaafsan yihiin khawaarij murjia jahmiya murjiada masaakiinta laguoo imaanka iyo saad aragteen u tacriifinahay khawaarij ma yihiin baabkan markii la fiiriyo mase maaha khawaarijay ahayn baabkan markii la fiiriyo alkhuruuj cala alxukaam ay yaqaanaan iyo asayf iyo waxaas waa yaqaanaan waijtamacuu cala asayfi ay ku kulmeen laakiin halkaasay ku midaysan yihiin ahlubidac meesha ay iskugu yimaadaan waa waa asayf wa qaala abu qilaaba wuxuu yidhi ma btadaca rajulu bidcatan ila istaxalla sayfa bidca maba dhacdo inuu xalaashado mabtadaca rajulun bidcatan bidca maba bidcoobo ila istaxalla sayfa aakhirka amarkiisa marka u dambayda waa khaariji wa marka u dambayda amarkiisu waa khaariji ahlubidaca zamankaana haddii la fiiriyo xaas leedi saatan waay sida abuqilaaba uu sheega waa mabtada can rajulin bidcatan ila istaxalla sayfa kulli markaad baarbaarto waa waa khawaarij kulli khawaarijay noqaayeen salka la gelaya kulli mid walba seefta waa aaminsan yahay mid walbaa seefta iyo dagaalka ugu jadbaysan yahay adaa'ifa almansuura iyo ahlusunna iyo asalafiyuun mooye inta kale dadka muslimiinta in seefta la dhex galo oo dhiigooda la xalaashado o dhiigooda la daadiyo waa aaminsan yahay kulli kulli fiiriya hal xaba iyadoon laga soo reebin suufiyadii aankii la dhihi jiray waa iska masaakiin oo iska qulgalayaal oo ummadda ma laayaan mase ma laayaan farooda dhiigu saa uga daa aha farooda dhiigu ka daa se wuxuu ahlubidace waayahay walaa nara alkhuruuja calaa a'imatina wa wulaati umuurina wain jaaruu walaa nadcuu calayhim walaa nanzac walaa nanzacu yadan min qaacatihim wanaraa qaacatahu min qaacati illaah caza wajalla fariidatan maa lam ya'muruu bimacsiyatin wanadcuu lahum bisalaaxi walmucaafaa walaa naraa ma arkayno haddaan ahlusunna waljamaacana alkhuruuja bixitaan lagu baxo calaa aimatina madaxdeenna iyo wawulaati umuurinaa umuurteenna kuwa tawaliya wain jaaruu dulunba ha geysteene gardaraha sameeyeene walaa nadcuu calayhim mana habaarayno walaa nanzacu yadan min daacatihim daacadooda gacan ka siibi mayno wanaraa aacatahum waa arkaynaa aacadooda min aacati illaahi aacada alle inay ka mid tahay caza wajalla fariidatan xaalay tahay fariidoy waajib maa lam yaamuruu intaysa dadka amrin bimacsiyatin macsiyo wanadcu lahum waa u tuugaynaa bisalaaxi salaax iyo hagaag iyo walmucaafaa iyo in ilaahay caafiyo koodii buka aan ilahay weydiinayna subxaana watacaala wanara alkhuruuja calaa aimatina meeshaan waxa lagu sheega waxya walaa nara alkhuruuja calaa aimatina dhe wanara alkhuruuja calaa aimatina ayay tahay waa madhab man madhabkaas waa madhab alkhawaarij madhab ahlulbidac laakiin madhab ahlusunna waa maxay walaa nara walaa nara in la yidhaha walaa nara alkhuruuja calaa aimatina wanara alkhuruuja waa sabqu lisaan wey walaa nara alkhuruuja calaa aimatina aimadeenna inaan ku baxno ma arkayno ahlusunna waljamaca madhabkooda waa kan madaxda muslimiinta intayba muslimiin yihiin in lagu baxa xaaraam waa waana in la aeeca waana daacadeedana waajibay u arkaan daacada madaxda muslimiinta daacada madaxda muslimiintana daaca ilaahay u arkaan sida ilaaha amre subxaana wa tacaala markay saas leeyihiinoo saas yihiinna kuraasdoon miyaa madaxda muslimiintu ahlusunna waljamaca kuraasta ma raadisaan kuraastaadana ma raadiyaan waxba ku fali maayo desanka loo marmaro aankay ma rabaan waaya marka waxaa tiraa walaa nara alkhuruuja calaa imatina wawulaati umuurina liqowlihi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaicu rasuula waulilmri minkum waulilamri minkum walima fi saxiixayni man yuic اlamiira faqad aطaacanii waman yacsi اlamiira faqad casaanii man yuic اlamiira faqad aطaacanii waman yacsi اlamiira faqad casaanii wa qaala shaykhu اlislaam shaykhu اlislaam walacalahu laa yakaadu walacallahu laa yakaadu yucrafu daa'ifatun yucrafu daa'ifatun kharajat calaa dii sulطaanin kharajat calaa dii sulطaanin ilaa wakaana fii khuruujiha ilaa wakaana fii khuruujiha min alfasaadi maa huwa ilaa wakaana fii khuruujiha min alfasaadi maa huwa acdamu min alfasaadi min alfasaad اladii azaalathu min alfasaad اladii azaalathu waaya walaa nara alkhuruuja calaa imatina wawulaati umuurina umuurteenna kuwa tawaliya maxaa u daliila adiladu waa fara badan tahay laakiin haddaan ikhtisaarino ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leya ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaطicu rasuula wa uli lmri minkum ulilamri minkum yay yihiin waa kuwa amarka u saaxiibka o idinka idin kamid ah waa madaxdiinna madaxda hala aeeco walima fi saxiixayni aw daliila man yuic amiira wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam amiirka qofkii aeeca faqad aطaacanii aniga ayagu aeecay waman yacsi lamiira amiirka qofkii caasiyana faqad casaanii aniga waa caasi madaxda muslimiinta oo la aeeco marka waa aaca ilaahay la aeeco iyo rasuulka madaxda muslimiinta oo la aeecin oo lagu kacana ama la amarkooda la diidana waa khilaaf la khilaafay ilaahay subxaana wa tacala iyo sidoo kale khilaaf rasuulkiisa lakhilaaf waxaa soo haray kacdoomooyinka iyo thawrada thawrooyinka iyo afgembiyada madaxda muslimiinta lagu sameeyo faa'iida ma ka timaado amase kama timaado shaykhulislaam ibnu taymiya waa caalim baxar ah haddana khabiir ku ah taariikhda iyo waxyaabihii ee ummadda muslimiintu ay soo martay dhegeysa hadalkiisa wuxuu leey walacalahu laa yakaadu yucrafu aa'ifatun waxaa la arkaa inaysaba siginba in la ogaado aa'ifo oo kharajad baxday calaa dii sulaanin ku baxday sulaan mid u saaxiib ah awood mid u saaxiib ah madaxtinimo mid u saaxiib ah aa'ifo ku baxday lamaba oga ilaa wa kaana fii khuruujiha waxaa ahaaday khuruujkeeda bixitaanka ay ku baxeen madaxweynahaas min alfasaadi xaggiisa maa ayaa ahaaday huwa isaguba acdamu ka weyn min alfasaadi aladii fasaadkii asaalathu ay zuuliday daa'ifadaas fasaaday ku arkeen madaxdan amiirkan fasaada lagu arkay waa la iswarsaday waa la shirshiray hubaa la aruursaday waa lagu bilaaba xabadda fasaadkii waa la suuliyey uu samay jiray isagiina meeshii waa laga tuura laakiin kadib maxaa imaanaya kadib waxaa imaan jiray fasaad fasaadkay suuliyeen wax badan iyo wax badan iyo wax badan ka weyn fasaadkay suuliyeen fasaad wax badan ka weynaa imaanaya sababta keenayna waxa waaye waa nidaamkaas burburaa ayaa sababaya se fasaadku awal hore wuxuu ahaa hal dariiq mid ku imaanaa u ahaa dariiqa amiirkaanu fasaad ku imaanaya hal qof fasaadkeedu ahaa haddeer laakiin maxay noqonee fasaad mujtamaca wax fasahaadinah mooryaan qoryo wadwatada carrada dhan qabsane markaasaa nin walba wuxuu fasahaadinaya intii amiiru keligii fasahaadaayo fasahaadina aha taasu ma muslimiintay gaar ku tahay culamada qaar waxay dhahaan bal muslimiinta maana gaaladanke waa saas gaaladanke lama arag qole inta madax u adkaysa weyda iyaga madax u ahaa ku kacday riday la dagaalantay cayriday ee haddana aan ka shallaayin lama arag waa ankee gaalada dahd waa gaalada darteed gaaladu laakiin adduunyada waa yaqaanaan iyo say u noolaadaan waad aragtay una haddeer fawrooyinka agtooda iyo inilaab inqilaabka agtooda muxuu ka yaha isleediin agtooda waa qoranya inqilaabku waa mamnuucay leeyiin madaxweyne waa inuu doorasho ku yimaado inqilaab maya doorasho waa inuu ku yimaada leeyiin dimuqraadiyadda uu ku yimaado laakiin dimuqraadiyadda waxay tahay kufri ayadaa ah ewel hayd ayagu gaalaha hayeen had nin ceel ku jiraa biyo ewel suqyaan iska dhowri iyagu marka horeyba gaalaha hayeen dimuqraadiyad gaalahay marka sheegayaan dimuqraadiyaddaas waxay u doorteen ay sheegayaan ugana carareen inqilaabka waa maxay adduunyadii qalqalka geli haddii inqilaabka la sameeyo haddii ninkan la yihahdo laga maroojaha kursiga isaguna waa dagaalama balaaya ka dhacay waxay ogyihin in lagu fasahaadaa meesha oo adduunyada la weynaayo adduunyada la weynaayo laakiin sharciga islaamku maba ogola waxaas annaga sharcigeena noo ogolen diinta islaamku ma ogola cid ku liibaantana wallahan la arag cid ku liibaantana lama arag hadda ka hor ma dhicin shaykhulislaam ibn taymiya saasoo leey waayahay annagu haddaan soomaali nahana markhaati furu weynaan ba haynaa soomaa waddanka madaxuu lahaa jiray fasaad fara badan waa samay jireen eexbada fara badan dhibaatooyin fara badan waa geysteen hal maraa lagu yaacay maxaa ka dambeeyey laakiin ya maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey intanad intiina meeshaan fadhidaa huba idinkuu niman waaweyn huba inaad arkaydeen wax la dilaa iyo wax la dhaca iyo wax la kufsana oo cid isku raacatana aysan jirin ninkii ninka dili waa iska kor taagan yahay cid u raacayna male hal mid waa wixii fasahaadaaye jabhada waxaa lagu soo fasaxay wadankii waxaa lagu soo fasaxay qabaa'il kala duwan ka socda reermihii reegeelley u badan bale iyo wax walba iskugu jira markaasaa waxay noqdeen nin walbaahu isagaa iskiis wuxuu u noqday maxamed siyaad barroo kale hal xaba mooryaan walba maxamed siyaad barroo noqday markaasuu dadkii iska laayay naagihii iska kufsada xoolihii iska dhacay ucura buu iska sameeyey lays addoonsaday qabaa'ilkiis addoonsadeen israfaadsha cuqubo la kala galay dadkii kala yaaceen kala firxadeen awal hore asagu wuxuuba dhihi jiray anaa idin gumaysaa qofaan aniga ahayno gumaysigeed hoosgeli maydin gaale iyo meel kalean aadi maydin inuu dhihi jiray saasoo ma dhihi jirin maya ma ogolen dhoofitaanka meelaha la dhodhoofayo midna ma usa ogolen oo tirada badan oo tirada badan dhallinyarada waa xakamay jira tahriibkan iska qulqula miyaa jiri jira iyo gaaladan la iskaga yaacay kadib kii balaayaa dhacdo wadamadii gaalada dadkii looga gacan haatiyey markii looga gacan haatiyena waxaa la soo noqday ayagoo dadku iyagoo jumlo jumlahay soo noqdeen oo kufaar ah kufaar ah oo nasaaro ah oo qaarkood laga yaaba inay yahuud yihiin ya afwaajan afwaajan ay usoo laabteen rag iyo dumar iyagoo leh ururay samaystaan hadda ururay leeyihin ururo soomaaliyadoo gaalaa waan ururo soomaaliyadoo gaalaa waxaad na ogaatiin gaaladu iyaga dhexdooda afgambiyada waa isku diidaan laakiin muslimiinta ma ma taageeraan mase ma taageeraan muslimiinta waa taageeran taageerayaan se wanaag uma rabaan muslimiinte waa taageeraya markaas waxay ku kobcaayaan wadamadooda waxay ku kobciyaan dadka madaxda muslimiinta mucaaradka ku ah mudamadood ay ku kobciyaan kadibna halkaasaa laga soo qaadaa mudaharaadyada iyo iyo thawrooyinka dawladdii soomaaliya meesha laga ridana waa wadamada gaalada agtooda gaaladaa ridta waaya nin amaanlood ii sheegaysa jabhaduhu waxay ku shiri jireen safaaradda maraykanka ee xamar ku taalla aa jabhaduhu ku shirayaan jabhadda dawladda utashee waadahda hagee ku shiraya safaaradda maraykanka oo xamar ku taalla sababtu waa maxay safaaraddu waxaa la yidhaahdaa waxay ka dhigan tahay waddanka ay ka soo jeedo waddanna waddan kuma xadgudbi karo safaaraddu ciddii ku jirtaahu waxay ka dhigan tahay cid waddanka bannaanka ka ah safaarad waddanka kudhex taallo safaarad islaameeda cidda kudhex jirta dhismaheeda waxay ka dhigan tahay cid waddan kale joogtay ka dhigan tahay marka halkaasaa lagu shiraa mu'aamarooyinkii halkaasaa lagu samaynaa dawladduna ma taaban karto ma aadi karta see waddan islaameed waaye saasaa la yidhi waddan islaameed waaye americood aadad ka dhigantee aye waayahay walaa nara alkhuruuja calaa aimatina wulaati umuurina wain jaaruu wain jaaruu maxaa laga wadaa ay wain dalamuu dheh ay wain dalamuu falaa yajuusu alkhuruuju calayhim liqowlihi calayhi salaatu wasalaam لqwlihi عalيه الصلاaةu وaسلاaم وin ضرba ظهرka وأhذa maalka فاsmع وaطع وin ضarba ظahraka وأkhذa maalka فاsmع وaطiع jawriyo dulun ma sameey ninkaan la sheega mase ma samayn waaba ku garaace xoolihina waa kaa dhacee jawriyo dulun maamiya taas haddana nabigu wuxuu ley عalيه الصلاaةu وaسلام فاsmع وaطiع xadiiثku waxa ku yaala ma ضaciifa xadiiثku fii صaحيiحi mslimin way waa yahay walaa nadcو عalayهim walaa nadcu calayhim ma habaarayno ma habaarayno habaarka madaxda muslimiinta la habaarana waa maxay ma calaamadda ahlubidaca mase waa calaamadda ahlu sunnada waa calaamadda ahlubidaca haddaad aragto mid faq ku habaara madaxda muslimiinta ama fagaara ku habaara ogaa waa waa ahlubidacu ka mid yihiin dariiqii bidcadu ahlubidacu ku socdaa aimada muslimiintuna saas mahaneen imaam axmed ibnu xambal iyadoo la garaaco aimadu garaacaanu haddana u ducey jiray ilahay salaaxa weydii jiray in ilahay toosiyo subxaana wa tacaala waaya haddaad marka aragto mid khatiiba oo mimbarka saaran oo xamaasadaysan oo madaxda muslimiinta habaar la dul taagan ee cagta iyo dhulka isla dhacaya iyo mimbarka ka dowdowsiinayo dhulka gacantana la dhaca mimbarka cagtana la dhaca mimbarka oo balaayi haysato kaarikada uu kaarikaysanya waa kaarikadee ma kaarika shaydaana mase waa kaarika khayru kaarikaysan kaarika shaydaan waaye shaydaana soo kaarikeey shaydaana soo kaarikeey waa kaarikaysan waa kaarikaysan shaydaan uu kaarikaysan ma aha caqidada ahlu sunna waljamaca maaha walaa nadcuu calayhim waxaad tidhahdaa lianna hada khuruujun macnawiyun lianna hada khuruujun macnawiyun waa khuruuj macnawi ah shaygan in la habaaro meelahaas laga habaaro khuruujun macnawiyun qala imaam alfudayl bn ciyaad low nii alamu low anii aclamu ana lii dacwata mustajaabatan low anii aclamu ana lii dacwata mustajaabatan lasaraftuhaa lisulطaan lasaraftuhaa lasaraftuhaa lisulطaan walaa nadcu calayhim xata meeshaas waxaa niri liana hada khuruuju macnawiyun waa khuruuj nin habaaray macnaheedu waa maxay dadkaad ku dirtay soo maa madaxdii markaad habaarantay ood bukaarayaasha ka qayliday halla kaco waay waa khuruuj marka macnawi ah waay fudayl ibnu ciyaad wuxuu yidhi oo a'imadii ahlu sunnada ka mid a low ana low anii aclamu ana lii dacwatan mustajaaba hal dacwo in layga aqbala haddaan ogaa lahaa la saraftu ali suldaani suldaankaan sii lahayoon u tugi laha ilaahi subxaana wa tacaala see salaaxa suldaanku hagaago waxaa ku jirta salaaxa mujtamaca dham u hagaagay saasay ahayn a'imadii muslimiintu waayahay walaa nanzacu yadan min daacatihim daacadooda gacan ka siibi mayno daacadooda marna ka bixi mayno si walbay gardara u sameeyaan wa nara daacatahum waa arkaynaa daacadooda inay tahay min daacati illahi inay kamid tahay daacada alle caza wajalla fariidatan xaal ay fariido tahay daacada ilahay inay kamid tahay daacada iyaga la ateeca waa maxay waa daaca ilahi subxaana wa tacala se ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala atiicu llaha wa atiicu rasul rasuula ulil amri minkum markaad iyaga adeece marka yaad adeece daacada iyagaad adeece yaad ku adeece allah subxaana wa tacaala ilahay yaa kugu adoonsada ilahay yaa kugu adoonsada ahlu sunna wax ukalifaana waa saas inay madaxda adeecaan wax ukalifa waa saas iyo inay culamaa u salaatin yihiin iyo culamaa ulxukuuma iyo inay laaluush qaataan iyo in ay kuraas ka rabaan madaxda iyo dawladda midna maaha midna maaha kuraas haddii la yidhahdo hala raadsanayaa raadiya ma ahlu bidacaa raadsa mase ahlu sunnadaa raadida ahlu bidacaa raadiya zamanka hadda la joogo ferin ahlu sunnadu saasay u warramaan kuraasna kama goobtaan dawladaha ahlu bidcuna ahlu bidcuna say leyihin dawladaha lagu kacooy war ha lagu kacooy war hubka qaatoy say u leeyihiin aw maalintii ay fursad helaan oo ay madaxdoo ay arkaan dhoolla caddayne ay waxay leeyihin haye jagooyin iyo kuraas baarlamaan iyo kuraasta wasiirada iyo iyo maflaan iyo qadaha iyo garsoorka iyo nalo dhiibaa waa laydin dhiibaa annaguna heshiiska waa qaadanay wax yar kadib waa waa la taliyaha boqorka ninkii xisbiga aha oo khaarijiga ahaa waa la taliyaha boqorka boqorkuna waa iskaga laaluusha si qaylow nafta uga qaadeen waa iskaga laaluusha laaluusha ka dhiga kursigaasu kasoo jeedaa berri marka marna xau kasoo jeeda marna waxaa kasoo jeeda dantuna he kursigayba aheed ilaahay dartii maahnayn ilaahay dartiiba maahnayn marka hore wuxuu la dagaalamaya laakiin ahlusunna waljamaaca maa adi waxa ay u ateecayaan madaxda muslimiintu waa maxay ma inay lacag ka rabaana ma inay kursi ka rabaana ma inay sharaf ka rabaana ma inay kursiga kula haystaana maya waa lilaahi subxaanahu wa tacaala saa darteed kursigooda ma rabaan waxba ku fali maaya wanaraa aacatahum min aacati اllahi caza wajala fariidatan xaalay tahay waliba fariida shay farada waay shay sunaa maaha in la aeecaa shay sunaa sunaa mahana waa waajib oo farada ahlu bidacaas qaylaha hadduu qabsado kursiga see la yeela isaga ahlu bidacaan hadda dawladda laga celcelinaa iyo madaxda muslimiinta madhabka ahlusunna waljamaca waa maay hadii asagu qabsado kursiga ma la aeeca mase la aeeci maayo waa la aeeca se madaxda muslimiin isku bedele waa la aeeca waxaa soo haray madaxda muslimiintu ama fujaar has ka noqdeen caadi ah ama ahlu bidac ha noqdeen see soo hadday fujuur samaynayaan maxaa la samaynaa ma liska adeeca shibna ma liska leeyahy waa loo naseexaynaa laakiin saa loo loogu naseexaynaa birifqin iyo waliinin iyo waxay naseexa u arki karaan oo aan kacdoon dadka aan kacdoon dadka gelinaynin si hoose ah iyo ciday ka qaadanayaan iyo hadal wanaagsan oo lagu bilaaba ya amiir almuminiin iyo wixii lamid ah lagu bilaaba waa dabigii salafka deh waa dabigii salafka laakiin haddaad tiraahdo shir jaraa-idaan soo saara bayaanaan soo saara haddaan nahay wareegtaan soo saarna haddaan nahay culimmada fulaan fulaan haddaan nahay waxaas naseexa naseexa lama yiraha waxaas waa kursidoon waay ima qalay ima qalay ogaabay gara waay waxaas ama waa khaarijinimo khaarijinimo waayahay maa lam maa lam ya'muruu bimacsiyatin intaysa dadka macsiye amreynin waa la aeeca ilaa ay dadka macsiye ka amraan hadday macsiye amraan macsiyada ma lagu aeeca ma lagu aeecayo waayahay waxaad tidhahdaa lxadiii aladi fi صaiixayni lxadiiثi aladi fi صaxiixayni inama الطaacatu fi اlmacruuf laa طaacata limakhluuqin fi macsiyaة اlkhaaliq waaya wanadcu lahum bالصalaaxi wاlmucaafaa wanadcu lahum waxaan tuugaynaa waan u weydiinaynaa allah biالصalaax in ilaahay hagaajiyo iyo wlmucaafaa in ilaahay caafiyo ظaahiran wa baطina in ilahay caafiyo subxaanaه wa tacaala saasaan ilahay u tuugaynaa xisbiyadu laakiiniyo waxaan baabkan oo kale way akriyaan kitaabkaana baabkan see u akriyaan baabkan see loo akrina markii baabkan akri tagaan see u akrinaya xisbiyada iyo khawaarijta iyo iyo ahlu bidaca ahlu bidaca dhammaan waa khawaarij soo maaha markii baab laga fiirsho say laakiin baabkan u akrinaya baabkan sunnada miiran ah say u akrinaya waxaa lagayaba dushay ka marayaan bas ama waa taamil taawiilinayaan laga yaabaa maa lam ya'muruu bimacsiyatina inay wax ka goobtaan waa suurtagal oo ay dhan kale u dhigaan o dhahaan macsiye hadday dadka amraan laakiin ama macsiye ku dhaqmaan markaas daaca male waa lala diriraa inay dhahaana suurtagala lakin saas miya hadalka macnihiisu adaan yeelaynin oon macsiyadii ah ku ateecaynin laakiin haddana ma la dagaale aya lala dagaalima waaya nimanka la yidhaha khawaari nimanka la yidhahdo muctasilada waxay leeyihiin wax la yidhaahdo usuul usuushoodu waa meeqo shan asalay leeyihiin shantaas asal waxaa ka mid a alkhuruuj cala alxukaam waa ka mid usuusha usuul waxay leeyihin shan ah oo qofku haddii usuushaas aaminsan yahay ay leeyihin wax weyn uu aaminsan yahay oo muctasili waa ay dhahayaan marka shantii aan qorno faa'ida dheh faa'ida alkhuruuju calaa wulaati umuuri اlmuslimiina الخروج على ولاة أمور المسلمين من أصول المعتزلة الخمسة من أصول المعتزلة الخمسة وهي وهي أصوشي يلا ترنا شنتي إغترس كو التوحيد قروح ذا ومدول بأسل وقروح ذا وكبت لكن هدي ama asalka in ba asuusha in badan oo kamid a qurxan kuwankee ahlu sunnadu inta badan ay yaqaanaan oo xumaantooda ay og yihiinna caamada dhexdooda haddii la geeyo waxa laga yaba inay isla markii ay is dareemi karin kuwa waxay dhn atawxiid wa qofku waa inuu tawxiid leeyahay wa macnaahu nafyu sifaati wa wa macnaahu nafyu sifaat faman ahbata sifatan fa huwa mushrikun cindahum faman ahbata sifatan fa huwa mushrikun cindahum waayahay asalka labaad alcadlu alcadlu wa macnaahu nafyu lqadar nafyu lqadar alcadlu waayo maa asalka labaad wa macnaahu nafyu lqadar wa yarawna ana ihbaata alqadar ana ihbaata alqadari dulmun wa jawr dulmun wa jawr saddex almru bilmacruuf wannahyu can اlmunkar almru bilmacruuf wannahyu can اlmunkar wayuriiduuna bihi wayuriiduuna bihi alkhuruuja calaa aimati lmuslimiin alkhuruuja calaa aimati lmuslimiin afar almanzilatu bayna almanzilatayn almanzilatu bayna almanzilatayn tan waa waa caanaan u maleynaa shan infaadu lwaciid infaadu lwaciid wamuraaduhum ana man maata calaa kabiiratin duna shirki wmuraaduhm ana man maata calى kabiiraة duna الshirki fahuwa khalidu mukhaladu fi الnaar fahuwa khalidu mukhaladu fi الnaar ana man maata calى kabiiraة duna الshirki fahuwa khalidu mukhaladu fi الnaar waayah waxaan idhi alkhuruuj calى wulaati umuuri اlmuslimiina madaxda muslimiinta kubixid lagu baxaahay min usuuli اlmuctasilati اlkhamsati usuusha muctasilada oo shan tahayba ka mid tahay wahiya usuusha waxay tahay kow atawxiid magaca fiicnaantiisa fiiri laakiin maxay ula jeedaan tawxiidka waxa waaye waa nafyu sifaat sifooyinka haddaan la anfin qofku muwaxid maaha faman ahbata sifatan fa huwa mushrikun cindahum hal sifa haddaad sugto mushrik baa tahay gaalaa tahay agtooda tan labaad alcadlu asalka labaad oo ay leeyihiin in la aamino waayo waa alcadlu cadaalad cadaalad in dadka loo sameeyo wa macnaahu nafyu lqadar cadalgay sheegayaan waa nafyu lqadar waxay leeyihin hadii haddayba dhacdo in ilahay wax qadaray oo kana dalaal uu qadaray kana hanuun iyo hidaayo uu qadaray taas cadaalad la-aanaa ku jirta ilaahay subxaana wa tacaala cadaalad la-aantiisaa ku jirta marka waa alcadlu wa macnaahu nafyu lqadar wa yarawna ana ihbaata alqadar dulmun wa jawr qadar la sugaahay waa dulmi iyo jawr la sugay waa ilahay yaa dulmun iyo jawr iyo gardaro loo sugay waxaan u malaynaa sharxeeda horaan usoo marnay saddex almru bilmacruuf wannahyu can lmunkar bal hadalkan macaankiisa fiiri alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar calaamadaha libidca waa saas shicaar waxay samaysanayaan wanaagsan laakiin loola jeedo balaayo loola jeedo raran ka hooseeyo raran lagu gubaha ka hooseeyo wayarawna bihi wayuriiduuna bihi dhe alkhuruuja calaa aimati lmuslimiin amiirka miyaa khalad laga weynaa waxay leeyiin haddii amiirka khalad lagu arko yaan loo sabrin maxaa yeelay waxaa loo baahan yaha alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar man ra'a minkum munkaran falyuayirhu biyadihi ayadaasa laga bilaaba hal maraan ku yaacayna hal hal maraan ku yaacayna waaya tan afraad almanzilatu bayna almanzilatayn almanzila bayna almanzilatayn tan waxaan u malaynaa caan waa sharxa u baahna tan shanaad asalka shanaad infaadu lwaciid waciidka ilaahay subxaana wa tacala waa goodiyey soo maa dadka saa sameeya naaray leeyihiin waajib waayo in la sameeyaa naarti waa in la geliyaa waa laga soo saaraa miyay leeyihiin marka ahlulkabaa'irka haddii naarta la geliyo maya sida loo geliyo waay wa muraaduhu ana man maata calaa kabiiratin duuna shirki fa huwa khaalidun mukhalladun fi nnaar naarta hore laga gelinaa waa ilaa ilaa waa in la geliyo weligiina waa ku jiraa taxta mashii'at illahi ma ogola aayaddii qur-aanka ahayd waa ka tageen ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa meelay iskaga tuureen marka usuushaasna waa leeyihiin muctasiladu usuushaas laakiin maanta maxaan u sheegnay oo naga galay hal asal oo kamid ahaa wuxuu yahay alamru bilmacruuf wanahyu can ilmankar asalka ohoy aaminsan yihiina macnihiisu wuxuu yahay alkhuruuju calaa aimati lmuslimiin wallahu subxaana wa tacala aclaa waclam billahi atawfiiq